aad iyo aada umahadsantihiin radio daljir waxaan la soco la socodsiinayaa in maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda puntland ay isu diyaargaraynayso siday u qaadi lahayd ama u geli lahayd kiisaska u yaala gobolada maxay ahayd karkaar maxay ahayd baran maxay ahayd haylaan maxay ahayd gadafu fadhiyaduna yahay gobolka bari kiisaskaas oo maxkamadda darajada koowaad oo fadhiyadu yahay gobolka bari looga soo qaateen xafaan isla markaana tiradoodu ay dhan tahay ilaa toddobaatan racfaanle oo ah runtii markii la fiiriyo tiro aada u fara badan aniguna aan ahay xeelaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qasiidamyada culus arrintaana aan usoo hormaray haddeerna aan boosaaso u joogo usoo hormaray sidaan kiisaska u diyaarin lahaa muddo yar oo kooban si ay maxkamadda sare oo haddeer fadhigeedu yahay garowe oo iga dambaysa garowe ee meesha u timaado kiisaskaana u qaado arrintaa ugu muhiimsan oo haatan aan meesha u joogo arrintaa iyada weeye waxaa kaloo aan rabnaa mediaha inaan uga faa'iidaysano maxay ahayday in ay diyaargaroobaan maxay ahayday qareemadii ku lug lahaa kiisaskaas oo horey u galay iyo hay-adihii baarista oo kiisaskaas soo baaray hadda ka horna usoo gudbiyey maxkamadda ciidamada maxay ahayday kuwaasoo kiisaskaas arrintaas aada u khuseeyo wixii allaale wixii cadaymo ah maxay ahayd oo looga baahdana ee laga maarmaan tahay inay goobjoog ka noqdaaniin oo wixii su-aala maxkamaddu ay ka weydiiso maxay ahayd ay ka jawaabaaniin waxaan kaloo meediyaha uga faa'iidaysanayaa inay dhammaan hay-adaha iyo dhinacyada arrintan maxay ahayd daranaysaa ee khusayso ee xilligaa laga bilaabi doono kiisaska la socodsiin doono iyaguna u diyaargaroobaan sida uga qayb qaadan lahaayeen daljir intaasaan odhan lahaa waana mahadsantihiin waan gartay marka xeraaliyo waxaad faahfaahin iga siisaa dadka hadda aad leedahay waa la xukumayaa dhowaan goorma ayaa lasoo qabtay tiradooda waa imisa
waxa weeye dadkaas waxa weeye muddo ilaa haddeer maxay ahayday waa kala horeeyeen qolada ilaa lix bilood ayay meelaha ayay marayeen xiran yihiin oo magar ayay xiran yihiin qolada waxay xiran yihiin muddo saddex biloodah marka maxay ahayday kiisaskoodana haatan labadaa qolo oo kala dambeeyaba in sidii loo geli lahaa qorshooda lagu jira
waa garta marka xageebaa laga soo qabtay marka dadkaasi iyo guud ahaan tiradooda haddii aad noo sheegto mar kale guud ahaan tiradooda waxa weeye afartan iyo saddexdaa hore oo haddeer ilaa dhowrka bilood xirnaa waxay ka mid yihiin shabaabkii puntland soo weeraray sagaashan iyo sideed xubnood oo maxay ahayd dowladdu gacanta ku dhigtay loona gudbiyey maxay ahayd xabsiyada puntland hay-adaha baarisuna gacanta ay ku hayeen oo baarayeen markii waxa weeye cadaymahoodii iyo wixii kiisa galala oo ay leeyihiin loo soo gudbiyey maxkamadda ciidamada oo ikhtisaaska u leh ay xakumeen kuwaas ayay ka mid yihiin kuwana waxay ka mid yihiin kuwa lagu qabtay maxay ahayd gobolka bari iyo deegaamada iyo gobollada la xiriira kadibna hay-adaha baariso ay baareen maxkamadan shanta gobol oo fadhigadu yahay maxay gobolka bari boosaasona ay xakuntay kuwaasoo ah maxaa maxay ahayde xukunayaashii ugu dambeeyey oo maxay ahayde lagu qabtay gobolka bari iyo deegaamada ama degmooyinka hoos yimaada sidaasay maxay kala yihiin waa garta marka maxaa ka jira wararka sheegaya in maxaabiistii ay puntland ay ka qabatay ururka al-shabaab ee horey weerar ugu soo qaaday qeybo ka mid a deegaanada xeebaha ee puntland in la sii daayey ama loo wareejiyey magaalada muqdisho ay u wareejiyeen xubno ka socda qaramadii midoobay in lagu wareejiyay kuwaas oo la sheegayo in aanay qaangaarin
waxa weeye xubnahaas waxay tiradoo dhan tahay lix iyo labaatan xubnood waxaana deedadu u dhexaysay ilaa toban sano ilaa afar iyo toban sano waxaana weeye waxayna ka mid yihiin sagaashan iyo sideedda aan haddeer kuu sheegayey oo maaha maxaabiistii laga qabtay maxay ahayde nimankii shabaabka ahaa oo duulaan kusoo qaaday dowladda puntland waxa weeye kadibna waxay ahayd yacni xubnihii ugu da-yaraa waxa weeye maxay ahayd maxaabiistaa la qabtay wadaha baarista ay soo baareen kadibna maxkamadda loo soo gudbiyey maxkamadduna sharciyan ninku hadduu intaa dadiisu tahay shuruucda aanu hayno waxa weeye ama xuquuqda ciyaalku ay sheegaan shuruucda aanu aanu hayno waxa weeye inaan la- la maxkamadayn karin laakiin lagu sameeyo maxay ahayd dhaqacelin iyo dibahabayn xagga maxay ahayd eh, daahaan iyo xagga maskaxaanba marka ma aha waxa iyo- eh, maxay ahayd eh, united nation iyo cadaan iyo maamulka uu sameeyey waa way- waa xukun maxkamadda eh, da- maxkama- maxkamaddu gaadhay oo ah in dadkaasi eh, tiradoo dhan tahay lix iyo labaatanka eeyan sharciga mudnayn ciqaab la saaro loo baahan yahay in dhaqacelin buuxda lagu sameeyo bacdamaa ayan lahayn xabsiyadii iyo dugsiyadii caruurta ayan puntland lahayn dowladda maamulka puntland iyo dowladda federaalka ah ayaa waxay isla garteen in meel kala haboon oo ah meelaha maamulka federaal ka taliyo oo ah dugsiyadii ama xabsiyadii een, iyagu leh dhaqancinta ciyaalka in sidaa loogu gudbiyo een, marka arrintu sidaasay ahayd laakiin wax la iska sii daayey waxayna la wareegamina ma jirin waa garta marka eh, dhinaca kale waxaa jira howlgallo eh, amniga oo ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee puntland sida magaalada booso oo kale oo dad badan lagu soo qabtay marka dadkaas ma jiraan ilaa ay hadda dad loo soo qabtay ama lagu helay eh, kiisaskii ama dilalkii ugu dhow ugu dambeeyey ee dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso oo xilligan ee maxkamadiin la- laidiin soo gudbiyay ma jirtaa si ay ogtihiin sidaa sheegtay waxa weeye een, waxaad moodaa in dhacdooyin een, in muddo ah haddeer puntland ay ka nasataa looqoon oo ah dila qorshaysan oo madaxda lala beegsanayo ee ga- maxay ahayde iyo een, ningarboodka aad moodo inay horena gaalkacay uga dhaceen haddeerna boosaaso ku dameeyeen taasoo markii ugu dambeeyey lagu dilay ee, talixiyeenkii booliiska lagu dilay een, kadibna kii labaad lagu dilay uu ahaa agaasimihii maxay ahayday eh, madaxtooyada ee gobolka bari arrintaas eh, dowladda puntland si ay dhacdooyinka cusub oo maxay ahayde haddeer soo cusboonaaday ay aad iyo aad uga hortagto waxna uga qabato aad iyo aad baa ciidama aad iyo aad baa amniga loo adkeeyey dhammaan magaalooyinka ay ka mid tahay boosaaso caasimadda Nu- Nu- maxay ahayd gobolka maxaa- caasimadda nugaal iyo eh, gobolka eh, maxay ahayde mudug iyo meelaha kale ee gobollada kale oo puntland hoos yimaada Een, s- iyadoo laga fegi bahalkaynayo in wixii faldambiyeedkaa galay oo maxay ka dambeeyana xogna loo hegi lahaa loona qaban lahaa iyo sidii shaqaaqooyin kuwaas la mid ah inay dhicin lagu hortegi lahaa sidaas ayaa ciidamada amniga u xoojiyeen howlgalle xoogala wadaaniin ilaa iyo hadda waxa weeye anigu kama hordhici ka- kama- kama hordhici karo hay-adaha baaristu waxa weeye aad bay amniga u xoojiyeen dad badan arrintaa waa usoo qabteen baaris baana socota ilaa iyo haddana baarista socotay gabagabadeedii iyo xaqiiqdeedii weli lama dhamaystirin marka lagama hordhacayo taasaanu sugeyn haddii lahayd mas